sidaad warkaygaba ku maqasheen xoogaga tigray ee ka dagaalama dhinaca waqooyi dalka etoobiya ayaa weerar ku qaaday gobolka deriska ee cafarta iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamo ka socda dowlad deegaanada dalkaasi kuwa soomaaliduna ay ku jiraan la geeyey goobo ay ku dagaalamayaan ciidamada deegaanka maxarada iyo kuwa tigreego haddaba furintan cusub iyo wejiga uu dagaalku yeelan karo ayaan ka waraysanay cabdisayd macalin yuusuf oo ku sugan dalka jarmalka horeyna uga tirsanaa ururka enalef waxaan ugu horreyn weydiiyey waxaa laga ogyahay ciidamada ismaamulka soomaalida ee maalmo ka hor halkaasi la geeyey
wararka u dambeeyeen helina waxaa weeye inay la diray ciidamo aan tiradooda si dhaba loo sheegin siday u ambabaxeen akhbaar rasmia lama helin laakiin wararka soo baxaya waxay sheegayaan in xuduudda u dhaxaysa amxaarada iyo tigreega in la geynayo siiba furimaha ay dagaalku ka socdaan haddaba dadkana waxay aaminsan yihiin inayna arrintaasi habboonayn sababtoo ah marka taariikhda dib loo raaco etoobiya waxay ka koobnayd waxaa la yidhahdaa abasinia iyo dad la qabsaday abasinia oo ah tigreega iyo amxaarada ayaa hadda ishaya waxayna isku hayaan xukunka etoobiya runtiina waa laba qoomiyadood dagaal dhex maraya marka nimanka amxaaradu waxay sameeyeen siyaasad ka duwan midii midda tigreega oo ah inay u qeyshadaan qoomiyadaha kale iyagoo dagaalka ka dhigaya mid u dhexeeya etoobiya iyo tigreega laakiin xaqiiqda waxay tahay inayn ahayn saas ee ay tahay dagaal u dhexeeya labada qoomiyadooda amxaarada ah iyo iyo tigreega waan gartay ilaa iyo hadda cabdisayid inta qowmiyadood ciidan u diray meesha maxaa laga ogyahay qoomiyadaha u diray ilaa iyo hadda ee la hubo waxay yihiin oromada qoomiyadda koonfurta dhexe koonfurta etoobiya ama shucuubta koonfurta etoobiya waxa loo yaqaano binishanguul oo iyagana tiro yar laga diray sidaamo iyo soomaalida oo ilaa hadda arrintaas anfartu maadaama ay frontline ku taalla ama xuduud ay la leedahay tigreega iyada waxaan ugu talagalnay bay dhaheen inay halkaas xuduuddooda difaac ka galaan waxaanse la soconnaa ciidamo oroma ah oo kuwii gurmadka u tagay oo ilaa iyo saddex kun lagu qiyaasay inay tageen xuduudda u dhexaysa anfarta iyo tigreega halkaasoo iyagii ciidamo federaala lagu ururinayay inay weeraraan halkaana jab lagu geystay saldhigiina laga qabsaday haddaba waxaan ka baqaynaa in ciidamadeennu ama ciidanka dowla deegaanka soomaalida ee new booliska loo yaqaano inay sidaasoo kale ku dhacdo waan gartay waxaa jira warar sheegaya in ciidamadii tigrey ay u wareegeen ay weerar ku qaadeen dhinaca cafarta arrintaasi ilaa hadda maxaa laga ogyahay arrinta ayaa hadda waxaa laga ogyahay waxaa weeye inay saldhigii xuduudda ku yaalay ee loogu talagalay inuu difaaco tigreega ka difaaco inay qabsadeen iyagoo u socda jidka isku xida saadka ee jabuuti ka yimaada ilaa iyo etoobiyada kale siiyad saadka iyo waxyaabaha daruuriga ay u baahan yihiin inay isku ballaariyaan oo warar ayna etoobiya weli si ofishaala u caddayn ay sheegayaan inay laynkaa qabsadeen intisa badan marka adiga aragtidaada maslada awood way u leeyihin inay qabsadaan waddadaas saadku soo maro way u leeyihiin tigreeg horta sidoodaba haddaan taariikhda dib u raacno toddobiyo labaatan sano ayay dalkan xukunkiisa haysteen etoobiyada waxa loogu yeedho qowmiyadaha iyo new booliskana iyaga ayaa sameeyey waxaadna moodaa hadda inay ku talagaleen siday halbuulayaasha etoobiya wax usoo maraan siday u naafayn lahaayeen haddaba inay qoomiyadda canfarta oo qoomiyad yar ah oo soomaalida xataa ka sii yar inay gacanta ku dhigaan jidkaas intooda badan dhinacooda ku yaalla waxba kuma ahaysaan qiyaasa
kaasi waxa uu ahaa cabdisayid macalin yuusuf oo ku sugan dalka jarmalka horeyna uga tirsanaa ururka onalef oo iga warramayey dagaalada ka socda gobolka tigrey ee dalka etoobiya